Şaleyi yamanda şıp şıp şıp şıp şakan haya şıp şıp şıp şıp melam kuşega
soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mowduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada
waan idin salaamay awow maalin wanaagsan subax wanaagsan habeen wanaagsan xilligii ay kuu tahay wanaagsan waxaan rajaynayaa maalinkaagu inuu fiican yahay xilliga aad ku jirtana uu kuu fiican yahay adiga haddii uusan kuu fiicnayna waa inaad sida hadda aad ku jirtid aad ka fiicnaysiisaa oo uu ka roonaadaa waktigaagu kulan kale iyo fikradaha xalliya podcast waxaan rajaynayaa jawigiinu inuu degan yahay meel kastoo adiga dhegaysanaysid soo qaadashaahaaga cabitaankaaga biyahaaga tartiibtaada haddaad gaadhiga wadid gaadhiga ka dhegayso haddaad dhegaysanaysid adoo xaafadda jooga xaafaddaada soo shaah soo hagaajisa ama kofi waxay noqotaba awow okay xalqadda toddobaadkan waxaan rabaa inaan uga hadlo mowduuc aada u muhiima rag badanna noloshooda saamayn ku leh si maalinla'a markaad u fiirisidna ka mid noqday waxyaabaha habnololeedkeenna haddii aan dhaho ragga soomaalida gadaal u dhigaya aan ka wada hadalno waxaan lay dhahaan comfortzonka iyo sida uu nin ahaan kuu saamaynayo anigu waxaan dhahaa barkinta raaxada marka barkintan ay raggu ku wada jiifaan markaad fiirisid soomaalideenna meel kasta ee dunyada ka joogaanba rag yar marka laga tago oo boqolkiiba hala ragga kale badankoodu waxay ku jiraan comfortzoonkooda comfortzoonkuna waa meesha aad caadiga ku tahay okayga ku dareemaysid ee aadan u arkin noloshaada inaad next level aadid ama aad kor isu qaadid inay macno saasa leedahay laakiin nin ahaan waxa ku dilayaa ee meesha aad taagan tahay iyo meel ka xunba ku geynaya waa raaxada aad dareemaysid ama comfortkaas aad ku dareemaysid inay noloshaada wax kasta caadi yihiin marar badan baad aragtay haddaad dib ugu laabatid soomaalideenna iyo say u nool yihiin waxaad arkaysaa nin weyn oo afartan jira oo hooyadiis la deggan ilmaha uu dhalay iyo naagta uu qabana walaashihiis biilayso oo isaga aad u malaysid curyaan warniyo maxaa kaa khaldan war maya waxba waxba ma jiraan waan iska noolaanayaa walaal waxba de maxaa jira noloshu way adag tahay aa taasi waxay ku caddaynaysaa ninkaasi comfort zonkiisii hal maalin oo ka mida noloshiisa kamuu bixin oo ismuu dhihin oniyo bal wax soo shaqayso oniyo bal karaamo isu yeel oniyo bal sharaf isu yeel oniyo bal fadhiga ka kac waxaa laga yaabaa inaad ka shaqaynaysid shaqo hal meel shantii sanee lasoo dhaafay taasina maxay ku caddaynaysaa shaqadaas mushaahar fiican baa lagu siiyaa okay baad ku tahay xirfaddaadii waa isla sidii waxba kumay kordhin maxay taasi ku caddaynaysaa meesha aad taagan tahay ama aad ku dhex jirtid buulkaa yar waxaa la dhahaa comfort zonka waa meesha aad ku dareemaysid raaxada ee aadan rabin from now inaadan wax isbeddela samayn wax tallaaba ah oo hadda laga bilaabo oo aad u baahan tahayba inaad beddeshid noloshaada ka beddeshid ama aad ku kordhisid inaadan samaynin waxaa laga yaabaa inaad ka shaqaynaysid shaqo aadan jeclayn oo keliya aad uga shaqaynaysid maadaamaad lacagta ka rabtid laakiin comfort zonkaaga maadaama aadan ka bixin maadan go'aansanin wixii aad samayn lahayd ee aad qaban lahayd ismaadan weydiin ujeeddadaydu maxay tahay babaskayga nololeed muxuu yahay maxay tahay waxan aan rabo in aan xoogga saaro noloshayda inta ka dhiman ee aan natiijo ka gaadhi karayo ganacsi ha noqoto lacag ka samayn karayo aniguna aan rabo inaan sameeyo ama aan bashonateka ka ahay ragga badankoodu markay hal mar maskaxdaadu meel la qabsato maskaxdaadu markay hal meel la qabsatoy halkaa meel bay fadhiisanaysaa marka waa adiga nin ahaan mas-uuliyaddaada inaad go'aansatid inaad meeshaa ka kacdid oo aad the next level aadid ama meesha meesha ku xigta ama darajada ka sarraysa laakiin niw anigu waan shaqeeyaa lacagna waan sameeyaa xaaladayduna waa okay maxaan u baahana inaan iska bedelo waxyaaba badan baad u baahantay inaad iska beddesho waayo mar kasta oo aad shantii sane ugu dambaysay hal wax samaynaysay waxaas raaxaad ku dareemaysaa waxaas waxaad ku dareemaysaa inay okay yihiin arrinta kale aad arkaysidna waxaa ka mid a marka laga tago xataa ragga waddankii jooga iyo ragga la biilaya iyo rag labaatan jira ah oo comfort zonekoodii ku jira weli oo aan ka bixin oo iska fadhiya taa xataa marka laga tago u fiirso xataa ragga qurbaha imaaday iyo sida looga nool yahay faarax wuu soo kacaa weerhawskaasuu aadaa wuu soo shaqeeyaa biilashuu bixiyaa hurdadiisiibuu ku laabtaa comfort zonekaagaad ku jirtaa yees waad shaqaysaa yees lacag waad samaysaa laakiin waa waa waxa ugu yaree aad samayn lahayd baad samaysaa isma dhihin isma dhahdid waniyo waxa ugu badan aan samayn kara maxay tahay meesha ugu dheeraan gaari kara halkay tahay potentialkayga ama macquulnimadayda inaan meesha ugu sarraysa gaari karayo maxaa iga hortaagan jawaabtaasna anaa ku siinaya waxaa kaa hortaagan waa comfort zonkaaga waxaa kaa hortaagan inaad next level gaadhana waa comfort zonkaaga waxaadna u baahan tahay inaad ka baxdid barkintaa aad ku hoos jirtid iyo bustahaas waayo riyooyinka aad leedahay iyo waxyaabaha aad rabto nolosha inaad ka qabsatid ma arkaysid ilaa aad bannaanka u baxdid waxaan ka wado bannaanka u baxdidna waxay tahay ilaa aad shantii sane ugu dambaysa meeshaad ka shaqaynaysa beddeshid xirfad cusub bilowdid meelo cusub aadid gobol cusub degtid wax cusub aad samaysid ma arkaysid comfort zoonkaad ku jirtay sida uu kuu dilayey nin ahaan ee noloshaadu ay u hoosaysay markii hore aad bay caadi u tahay baryahan dambe adduun weynaha oo dhan inaad iska calool weynaatid inaad iska cuntid cuntada fast foodka inaad iska shaqo yaroo midiyokar aad ka soo shaqaysid oo aad iska soo laabatid aad bay caadi u noqotay ama inaadanba shaqayninba oo aad meel iska fadhiisatid qaarkiinna aad dhahdaan anigu arday baan ahay waxba waxbaan iska bartaa meel waa waa arkayaa markay ii suurto gasho waxaygaas ardaydnimadaydu markay ii dhammaataan arki doonaa waxaan samayn doono laakiin ma aha markaas inaad wax samayn doontid iyo mucjisee meeshaas unbaad fadhinaysaa comfort zonkaasaadna ku jiraysaa miyadan arkin weli dad dhahayaa ah qurbahan ka shaqaysanaya waxbaan qabsanaya waddankii baan u laabanaya miyay laabtaan ma laabtaan labaatan sano soddon sano shan iyo soddon sano afartan sano dad baa weli ku haya waddankii baan u laabanaya waxbaan qabsanaya waddankii maxaad kula laabanaysaa xirfadba malihide waddankii maxaad kula laabanaysaa waddankaad joogto waxba kamaad qabsaninbo iska shaqaale caadi aad iska taho xamaalato ahe ma xuma shan sano iyo laba sano iyo saddex sano iyo afar sano xamaalato ku jir survival ku jir shan sano lix sano toddoba sano siddeed sano toban sano xataa dhe survival ba ku jirbo maaragtay iska rafaado shaqooyin caadiya iyo waxyaaba iska liita qabo laakiin ilaa goormaad ku jiraysaa inaad xaaladda aad hadda ku jirto kusi jirtid noloshan caadi baad u aragtay hal qaab baad u nooshahay halkaa qaabaad u nooshahayna kuma siinayo natiijo ka duwan hadda tan aad helaysid guriga hooyadaabaad joogta kamaad bixin waxaad rajaynaysaa in lagu qadariyo oo lagu arko nin macquul oo nin saamayn loo nin muhiima laguma arkayo waayo comfort zonekaagii baad ku dhex jirtaa maskaxdaada u fiirso markaad ku daydo wax cusub inay bilowdo waxay ku leedahay may may may may war wixeenni hore aynaloo qaatay ya waxaan anigu anigu ma ogtahay waxaan uma baranine waxaan lama qabsanin inaga dhaaf waxaas saasay ku leedahay maskaxdaadu waayo mar kasta maskaxdaadu waxay rabtaa meesha raaxada iyo comfort zoneka ku jiro aad bay u fududahay subaxii markaad qabaysanaysid inaad daartid qaybta shaawarkee kulaylka ah beddelkii aad qabowga daar lahayd waayo qaybta kulaylka ah keliya waxaa waaye raaxadaasaad iska rabtaa inaadan wax jidhkaagu uusan dareemin maxaa la dhihi jiray raaxa la'aana habka aad u fakaraysid markaad isku daydid inaad bilowdid oo aad biliifiskaagii hore iyo aa- waxyaabihii hore aad nolosha ka aaminsanayd aad beddelaysid way adkaanaysaa waayo maskaxdaadu ma rabto inay beddesho meeshii ay la qabsatay bay rabtaa waana aad bay u muhiim tahay qofka bini'aadanka iyo guud ahaan eh, ragga bulshooyinkan waxa beddelay oo dhan waa rag adduun weynahan waxaa kala wadoo dhan waa rag raggaasina kumay gaadhin meeshaas inay comfort zonkooda ku jiraan nin ahaan waxaa koobaad ee maanta ku dilaya riyo kastoo aad leedahay iyo tallaabo kasta oo aad qaadi lahayd iyo awood kastoo adigu aad lahaan lahayd waxaa waaye comfort zonkaaga iyo luuqaagaa yare ee barkintu ku taallo baad iskaga jirtaa mana rabti inaad ka baxdid ma isweydiisay sababta dadka cayilan ee buurbuuran ay weligoodsaa iskaga ahaadaan waayo ma rabaan jidhkoodu inuu xanuun dareemo waayo ma rabaan inay subaxii soo kacaan iyagoo jidhku maxaa la dhihi jiray muruq kasta go'an yahay ma rabaan ma rabaan inay la macaamilaan inay cuntadooda fiiriyaan oo disibliin noqdaan ma rabaan inay subax kasta isla xilligii soo kacaan dadka dhafra maxaad u malaysaa inay u dhafraan ma aha wax kale comfort zonkooda dhafartaasaa ku jirta waayo ma rabaan inay la macaamilaan inay on time seexdaan on time soo kacaan kadibna ay wax qabsadaan nolosheenna oo dhan maanta xilliga casriga aynu ku jirno waxaa ku hareeraysan comfort zone iyo raaxo badan iyo barkimo badan oo raaxo ah inaad meel fadhiisid sidaad netflix daawatid baa fudud intii aad bixi lahayd oo aad jiimka aadi lahayd inaad shaqadaadii hore daalanayd aad ka shaqaysid baa kuu dhaanta inaad wax cusub bilowdid oo aad ku rafaadayso wax aadan aqoonin hadda iyo koow koorsadii jaamacaddaad hadda ka hor baratay ee uslaska ahayd ee waxba aadan ku isticmaalin inaad iska sii waddo taasoo aad shaqooyin ku raadsato baad ka doorbidaysaa inaad xirfad cusub bilowdid oo aad rafaadid oo aad ku wareertid oo aad doqon isu aragtid oo aad dhahdid waxan baan ku wareersanay waxaan ma aqaano waayo maskaxdaadu ma rabto in ay comfort zonka ka baxdo inaad baxdid guri kiraysatid keligaaya hadaba haba ha adkaatee haba adkaatee kirada ay kugu adkaato mar maxaa la dhihi jiray aad garan weydo next month ama bish soo socota waxaad ku bixin lahayd kirada ma rabti inaad samaysid waayo waxaad rabtaa guriga hooyadaad bacdna kira kuma weydiinayso taa ma rabti inaad samaysid inaad baxdid oo dhallinyaro la degtid oo rafaadid oo adigu maaragtay mas-uuliyad gooniya aad qaadid noloshaada iyo habnololeedkaaga ma rabtid comfort zonkaasaad iskaga jirtaa una fiirso rag badan maanta iyagoo afartan jiraa iyagoo soddon jiraa soomaali baa laga helaa inay ku dhex nool yihiin xaafadahoodii iyo guryaha hooyadood haddii aad guriga hooyadaad joogtid oo aad dhegaysanaysid xalqadan comfort zone baad ku jirtaa waxaad ku jirtaa barkin yaroo raaxo ah nolosha waxba kama ogid u badheedh halista iyo noloshu siday tahay iyo riyaalitiga bannaanka yaalla ka kac meesha aad joogtid adoon ogeyn meeshaaad u guuraysid iskaga tag gur- mee gurigaas aad maxaa la dhihi jiray dhallinyaro la deg dad xataa ii raadiya dhameel yaraan idinka seexdo wax uun sameey taas waxay ku siinaysaa awood ah potentialkaaga mar kasta ku xisaabtan awow waxaynu waxaynu gaadhnaa waxaynu gaadhnaa natiijada ugu fiican iyo go'aanada ugu fiican markaynu ni- innaga iyo derbigu is aragno markaad derbigii aragtaad dhahdid ama ama hal wax waaye ama waa inaan cabdikhasaare noqdo ama waa inaan guulaysto waddo kale ma jirto derbiga markaad istaagtidna cabdikhasaare kalenimo kuma hadhin comfort zonkii baad ka baxday adiga iyo bannaankii waad iswajahaysaan marka hal option baa kuu soo bannaanaanaya halka option ee kuu soo baxayana wuxuu yahay waa inaan wax qabsado waa inaan meesha aan hadda joogo inaan ka sii socdo maahane gadaal ugama laabanayo waay meel loo laabtaa ma jirto mahmaha soomaaliya jirto dhahda "Ee, gaa- gaajo guri og iyo gardarro garab og midna looma taag helo oo micnaheedu yahay haddii aad og tahay si kastoo aad u gaajootid inuu jiro qof gacanta kuu kuu soo taagaya oo ku quudinaya waxaad leedahay anigu mahanaa u baahanba inaan shaqaysto mid ka mid a waxyaabuhu awoogaya hadda kahor iga sheekeeyay waxaa ka mid ah in isagoo yar oo labaatan markaas sii gelayey guriga laga buriyey oo adeerkiis oo markaas xilligaa uu yaman la deganaa uu ku dhahay gurigan iskaga tag magaalada iska dhici awogay markaan dib u waraystay sheekadaa markii iga sheekeynaya wuxuu dhahay waa go'aankii ugu fiicnaa iyo axsaankii ugu fiicnaa ee uu qof ii sameeyey intaan noolaa muxuu noqday awowgey nin isku filan nin shaqaysta nin waxqabsada nin magaalada isagoo yar jab iyo silic iyo rafaad iyo orod iyo dadaal iyo dadaal iyo- iyo isku day iyo fashillo waxyaaba badan soo maray taasina aad bay kuugu muhiim tahay xilliga nin ahaantaadu dhismayso ee aad ninka noqonaysid laakiin cabdikhasaare ma rabo inuu jabo laakiin ma rabo inuu rafaado laakiin ma rabo inuu silco laakiin ma rabo inuu werwero laakiin ma rabo inuu gaajo soo maro waayo waxaasoo dhanba waxaa jira qof u suurtagelinaya ama u samaynaya rag baad arkaysaa meeshii uu isagu ka shaqaysan lahaa xariiftami lahaa oo uu ka kor qaadi lahaa culayskiisa waalidkiis ama dadka isaga markaas caawinaya baa wuxuu ku leeyahy mataqaanaa "Een, walaashay baa ibiisha walaashay baa i caawisaa biil baa lay soo diraa labaatan jir baa tahay jiis ma tihid curyaanna ma tihid waxaas waxaad ugu dhex jirta wax kale ma aha waa comfort zonka u fiirsa faamiliyadeenna soomaalida sida u sitaabgaraysan yihiin hal qof baa shaqeeya kulli halkaa qof baa lagu wada tiirsan yahay shantan cabdi khasaare ee feedhaha waaweyne guriga jooga maxay qabanayaan ma rabaan inay ka dhex baxaan comfort zonkoodaas maalinkii oo dhan social media addiction lagu- addicted lagu yahay oo layska scroll garanaya maanta oo dhan eh, baraha bulshada layska daawanaya marba waxbaa layskaga qoslayaa marba trendka cusub ee soo baxa iyo waxyaabaha trend garanaya layska daawanaya wabilaahi towfiiq shidanaaba shidan adaa lagu dhahaa cunto diyaarsanna way sugayaan ragga badankooda u fiirso iskaabaladaa dhallinyarada ma yaqaanaan cuntada si loo karsado maqaayaday saaran yihiin adduweynaha meesha hadda ka joog waad ogtahay adigu xataa taas hadday dhegaysanayaan taas maxay ku caddaynaysaa ninna ma rabo inuu galo dadaalka ah inuu barto cunto fiican sida loo karsado si uu nafsadiisa u quudiyo nin kasta wuxuu sugayaa in la quudiyo ragga qaar guurarka iyo naagaha waxay u raadinayaan maaha wax kale waxay rabaan comfort zone kale iyo meel kale oo raaxa ah oo ay ku nastaan oo ay madaxa dhulka dhigtaan oo aan cidna waxba weydiinin oo maaragta wax kasta loo diyaarinayo inay helaan xataa maaha laakiin ma fahansana guurkan inuu mas-uuliyad yahay ma fahansana naagta inaad mas-uul ka tahay ma fahansana nasasha inaysan jirin halka wax ee nin kastana maanta mindsetka aan kaga bedelaya ama aan ku caawinaya waxay tahay nin kasta oo dhallinyara oo dhegaysanaya awow cid kuu maqan ma jirto si kastaad raaxa ugu jirtid useless baad noqonaysaa nafsadaada ma caawin kartid cid kalaad caawin kartaana ma jirto noloshaada inta ka dhimanna halkaasaad fadhinaysaa go'aanso maanta inaad ka baxdid comfort zonkaaga waxyaabaha caadiga ee dadku sameeyaan caadi ma aha dadku waxyaabahaas waxay u sameeyaan ay ugu dhex jiraan oo tobankii sane ugu dambeysay hal meel u degan yihiin shan iyo labaatankii sane ugu dambeysay hal meel uga shaqeeyaan een, eh, siddeed iyo tobankii sane ugu dambeysay hal naagoo buuq badan oo qaylo ah oo madax xanuun badan uu ula joogaa ma aha rabitaan iyo jacayle iyagu u qabaan waxaan inay la sameeyaan ee waxay tahay ma rabaan inay ka baxaan waxaas oo ay aadaan wax cusub oo aysan aqoonin hadda iyo kow raaxadii way ka baxeen oo hadda iyo kow rafaad iyo dadaal iyo survival ay galaan ma rabaan sababta nin soomaaliya oo soddon jira uu iskugu sheegayo ciyaalka xaafadaan ahay oo guriga hooyadiis u joogo wax kale ma aha waxaa waaye ma rabo inuu biilasha bixiyo ma rabo inuu stress qaado ma rabo in maaragtay ninka guriga iskale kusoo gargaraaco ma rabo in lacagta biyaha la weydiiyo ma rabo lacagta korontada in la weydiiyo ma rabo lacagta internetka in la weydiiyo wuxuu rabaa nolol yar oo qabow oo iska fudud inuu ku noolaado laakiin runtu waxay tahay ama hadda la macaamil maanta inaad ka baxdid raaxada iyo raf- oo maxaa la dhihi jiray eh, waxaan aad ku dhex jirtid ee barkintan aad huwan tahay iyo bustahan qoyan ee aad qabowga ku dareemaysid noloshan bareeshar la'aanta ah oo hadda bilow nolol bareeshar iyo culays iyo wax kasta hadda wajahaysid si aad nolosha dambe ugu noolaatid nolol fiican Een, eh, oraah baa jirtay koot dhahaysay baan akhrinayay maalin hore go'aanso nolosha adag hadda si aad berri ugu noolaatid nolol fudud ama go'aanso nolosha fudud hadda si aad berri ugu noolaatid nolol adag mar kasta ku xisaabtan joysaska iyo doorashooyinka nolosha aad samaynaysid ee aadka u fudud ee hadda aad qaadanaysid waddooyinkan gaaban oo iska cayil baruurtaada waa caadi inuu ilmo buuranaa laydin dhahaa halkaa iska fadhi no problem laakiin maalinka u- u- xanuunka wadnuhu kugu dhaco sonkorta kugu dhacdo dhiikarku kugu dhaco maalinkaasaad bixinaysaa briceka ah inaad jiimka aadi weyday laakiin maanta bax jiimka aad rafaad hilibka iska rid beritoole nolol fiican baad ku noolaanaysaa maanta guriga hooyadaa ka tag shanta sane soo socota waxaa laga yaabaa inaad rafaadid orodid wareertid kaa wareerto xirfad baratid wax isku aadisid laakiin shan sane kadib natiijadeeda iyo midhaheedaad cunaysaa koodkaasna waxaan kuu xasuusinaya waxay tahay go'aanada fudud ee aad hadda qaadanaysid iyo nolosha qaboweed hadda go'aansanaysid inaad comfort zonkaaga kusii jirtid ma aha wax forever ah ama weligaa aad kaga jiraysid bricekaas waad bixinaysaa qaab allaale qaabkii aad ku bixisaba ugu dambayntii xalqaddan intaana soo gabagabayn sidee uga bixi kartaa comfort zonkaaga comfort zonkaaga waxaad uga bixi kartaa inaad aamintid in aan raaxa lagugu talagelin raaxada naagaha iyo ciyaalka loogu talagalay adiga laguguma talagelin raaxa ma jirto u badheedh xirfadaa cusub u badheedh ganacsigaa cusub aad bilaabaysid baro dulqaadna u yeelo waxyaabahan cusub markaad samaynaysid waayo wixii aad u baratay ama aad la qabsatay ma aha maxay dhahaan waxaad baratay waa baaskaaga baaskaaga micnaheed waxaa laga wadaa waa waa waa raaxo waa comfort zone like waxan waad la qabsatay waxan waad la qabsatay waxyaabaan aadka ula rafaadi jiray bay ka mid tahay shaqa haddaan laba sano ka badan ka shaqeeyaba nin waxaan dhihi jiray allahay kaalle war kama shaqeynaya shaqadan maxaa nin mid kalaan raadsanayaa mana aha inaan isla bosishonkii raadsanayo waxaan raadsanayaa meel cusub i challenge garaynaysa xirfad cusub wax cusub oo aan rabo inaan xoogga saaro baan raadinayaa ka kac meesha aad hadda joogtid go'aanso inaad qaadatid waddada adag iyo rafaadka si aad berri ugu noolaatid nolol tan hadda aad ku nooshahay ka fudud way fududahay inaad tobanka subaxnimo soo kacdid way fududahay inaad iska cayilnaatid way fududahay inaad guriga hooyadaad joogtid way fududahay inaad shan iyo tobankii sane ugu dambaysay hal meel ka shaqaysid adoo xirfad la'aana waayo waxaadan fahansanayn berri waxaasi waxay kuu keenaysaa inaad waddada adag ku noolaatid maalin baa jiraysa aadan dhallinyaro ahaanaynin maalin baa jiraysa aad da'da hadda jirta aadan jiraynin oo aad hadda sida aad tahay ka jilicsanaanaysa usii shaqaysa maalinkaas haddii aad nin dhallinyaro aad tahay oo laba xaniyoodlaa guriga hooyadiis jooga ka tag guriga hooyada sida ugu dhaqsaha badan iskaga tag guriga hooyada waan ogahay uma joogtid hooyadeebaa sidana iyo hooyadee baan caawinaya waxaad waxaad u joogtaa mas-uuliyad la'aantaas iyo qabowgaas canug yar baa tahay kac noloshaada mas-uul ka noqo adigu u badheedh noloshaada go'a- qaado go'aanada noloshaada saamaynaya jooji wax kasta inaad hooyadaa ka dhegaysatid waad weynaatee nin weyn baad noqotay shaqo cusub baad ka shaqaynaysay shantii sano ugu dambaysay ha- adiga halkaa shaqaad ka shaqaynaysayba wa- may ahaynba shaqa aad aad jeceshahay ama aad rabtid kac bilow waxaad ganacsigaa aad rabtid waxa ugu xuna dhici kara waa inaad fashilantid nin ahaan wadda gaaban ma jirto ragga badankoodu sababtay comfort zonekooda ugu jiraan waxaa waaye in ay raadinayaan luuq gaaban oo ay noloshan ku raaxaystaan sidaa daraaddeed baa ninka dhallinyarada beddel ku shaqaysan lahaa xariiftami lahaa lacag samayn lahaa dadaali lahaa rafaadi lahaa jabi lahaa silicaasoo dhanba wuxuu ku leeyahay ma raba anigu maxaa habar garoobaan guursanaya anigu habar garooba war war fiska walaasheed baan hataa rabaa fiska soo muu guursanin ninkii cabdikhasaarihii yar ahaa fiska walaasheed ha lay soo raadiyo rag badan baa rajaynaya inoo fiiriya waan isla fahansannahay habraha waaweyn waxay u guursanayaan maaha jacayle habraha waaweyn u qabaan iyo rabitaan iyo waxaas okay habraha waaweyn waxaa loo guursanayaa sidii mas-uuliyad looga carari lahaa oo canug yar loo noqon lahaa oo gacanta lagu hayo inaa isla fahanaa rajaynaya so wa- waddo yaroo gaaban ma jirto habartuna way og tahay shaxdaadoo dhan cabdikhasaare fadhiga ka kac waddo gaaban ma jirto qaado waddada adag qaado sidii aad uga bixi lahayd comfort zonekaaga ha nasanin raaxana ma jirto carabtu waxay ku maamaayeen atacab bacda raaxa soomaalidan hadda iyo dhallinyarada say u nool yihiin ma rabaan tacab inay galaan waxay rabaan raaxa qaybta dambey ka rabaan iyagu ciyaarta raaxadaasina waa comfort zonekaas aad ku dhex jirtid laakiin waa inaad dabada ka dhididid si aad nolol fiican berri ugu noolaatid aday kaa goodaa inaad berri rabtid inaad nolol fiican ku noolaatid iyo inaad berri rabtid nolol midyokara oo silica oo aad daalan tahay inaad ku noolaatid intaasaan kusoo gabagabaynayaa xalqadan waxaan idin xasuusinayaa awow podcastiga fikradaha xalliye eh, waxay soo gashaa maalin kasta oo arbaca ah apple podcast spotifyga iyo ituneska dhammaan meelaha kale laga dhegaysto podcastiyada barnaamijkaygii coaching programka ee aan ku caawinayay laba xaniyoodlayaasha sida ay lifestyle-kooda ku bedeli lahaayeen lixda bilood ee soo socota dad aad u yar baa ka hadhay haddii aad danaynaysid oo aad rabtid inaad- inaan coachkaaga noqdo isbeddel muuqdana aad ku samaysid noloshaada isla xisaabtan dhabana aad heshid iyo dhiirigelin buuxda oo ku aadan sidaad meesha uga kici lahayd farriin ii soo dir ha noqoto dhinaca naagaha iyo guud ahaan noloshaada farriin ii soo dir telegramkayga waa xaliya cali oo isku xiran een, descriptionka hoosena waad ka helaysaa fariinii soo dir waxaad daadaa macalin ardaydan rabaa inaan ka mid noqdo afartan arday keliya aan qaadanaya lixda bilood ee soo socota waan ku faraxsanahay xalqad kale inaan ismaqalnay aad baad u mahadsan tahay dhegaysigaaga iyo sidaa aad wakhtiga u gelisay xalqadan intaynu ku kulmayno xalqadan midda xigta waxaan kaaga tegayaa fadhiga ka kac ha noqonin cabdikhasaare berri ha shallaynin adoo isdhahaya maxaan shalay talo u samayn waayey waxaas taladu intay kula joogto hurdada ka kac comfort zonekaagana ka bax intaynu ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaa liyo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo maalinku ha idiin wacnaado peace